وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
haddaad ka cabsataan inaydaan ula dhaqmin si cadaalada gabdhaha agoomaha ah markaa guursada haweenka kale wixii idinla habboonaada labo saddex iyo afarba haddaadse ka cabsataan inaydaan u cadaalad falin markaa ku ekaada guursiga mid keliya cadaaladda waxaa loola jeedaa waxay u baahan tahay xaaska xagga masruufka marashada degaanka iyo hoyaadka gogosha iyo wax la mida ee arrimaha muuqda ama qarsoon islaamku wuu banneeyey guursiga wax ka badan hal xaas wuxuuse ku xiray shuruud ay ka mid yihiin inuu ninka u leeyahay awood inuu dhaqi karo oo dhaqaale u haysto iyo inuu ogaado caddaaladda ka hor inta ayan soo degin aayaddan way jirtay guursiga wax hal xaas ka badan waxay xitaa ambiye ilaahay isla guursadeen dumar aad u badan oo boqolaal gaara aayaddanse waxay oggolaatay inuu ninka guursan karo oo keliya ilaa afar xaas hadduu ka soo bixi karo shuruudda lagu xidhay guursiga wax hal xaas ka badan haddaadse ka cabsataan inaydaan u cadaalad falin markaa ku ekaada guursiga mid keliya ama waxay gacmihiinnu midig hantaan addoon iyo addoonsiga sidan ah ma jiro wakhtigan bal waa laga mamnuucay caalamka oo waxay jirtay waayihii hore ama waxay gacmihiinnu midig hantaan arrinkaabaa u dhow inaydaan dulmi falin